Heerarka shaqo la'aanta dhalinyarada Soomaaliyeed ee walkabaradyo oo ku sugan gudaha dalka ayaa sii kororaya, xillo tiro badan oo dhalinyaro ah iyo ka qalin bedalada ayaan jaamacado dalka, taasaytii weli ay sii dheertaa, waxaana walkabaradyaal oo kunagada ayaa dalka binaanshaya, waxaana ku mid ah gabdho walkabaradi oo ku nool Ngadobley iyo codsadeen in loo sameeyo shaqo abuur.
Magacayga waa Caaisha Cabdi Xasan, waxaan ka mid ahay gabdhaha ku nool ee u dhashay degmada Doobley, een waxaan ka mid ahay gabdhaha waxbartay ee la shaqada ah u baahan shaqo abuur. Aniga ahaan waxaan soo bartay kulliyada la yiraahdo IT ga, waxaan ku takhasusay Computer Engineering. Waxaan soo dhameeyay hal sano ka hor ilaa haddeer ma hayo wax shaqo ah. Deegaankeena waxaa laga qiimeeyaa dadka oo dibadaha wax ka soo bartay sida waxaanba noogu dhawaata Kenyada dariskeena ah. Een anaga waxaan nahay dhalinyaro wax soo bartay oo la shaqo ah. Noloshoodii iyo nolosha qoyskooda aanan haysan wax ay ku maareeyaan. Ka gabdhahaan maamulka degmada Doobley waxaan ka codsanaynaa inay noo sameeyaan shaqo abuur ama na siiyaan shaqo baanu ka codsanaynaa. Anaga waxaa wax usoo baraneyna inaan deegaankeena wax u qabano oo mataqaana iyaguna ay naga faa'iidaan anaguna aan ka faa'iidno. Waalidkeenana aan ku anfacno, iyagana cilmigeena aan u faa'iideyno. Anaga u dhalanay oo wax u soo baranay oo mataqaana mudan in aan wax u qabano. Marka maamulka waxaanu si si wanaagsan uga codsanaynaa inay noo sameeyaan shaqo ama ay nala shaqaaleysiiyaan.
Magacayga waa Sumeeyo Cabdi Axmed, een waxaan ka mid ahay gabdhaha ku nool deegaanka Doobley ee shaqo la'aanta hayso ilaa heer jaamacadeed.